waxaa runtii galabta farxad inoo ah iyadoo aynu goobtan isugu nimi runtii martina uu inoo yahay sheekheenna sheekh maxamed cali jaamac si aynu inshaa allahu tacaala uu inoogu soo jeediyo muxaadaro ku saabsan khisaalun min aliimaan iimaanka khaslado ka mid ah waxaa inshaa allahu tacaalaa aynu dhegaysan doonaa muxaadaradaasi waanaynu ka faa'iidaysan doonaa sheekhna waa kusoo dhawaynayaa falyatafadal mashkuuran
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع أولا ليال أن شعل هاينا ما أنت وحي إلهي كرسية أن كي لهذا وحاوي هيسا ولا لكي وشيقي من خصال الإيمان إيمانك يرمين تعالى أن رميني xaaladaha uu leeyahay wax ka mid ah ama shucabka iyo laamaha uu iimaankaasi leeyahay qaar ka mid ah waayo iimaanka iyo rumaynta alla aan rumaysannahay maaha inay noqoto wax afka uun laga sheegto waa mid lagama maarmaan ah inay qalbiga qofka degto uu qalbiga ka rumeeyo isla markaa laamo iyo midhana ay bixiyo oo ay ka soo baxaan waa saddex arrimood oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hal xadiid oo saxiixo bukhaari iyo muslim ay warinayaan uu ku kulmiyey waxa weeye hadalka wanaagsan inuu qofku hadalka wanaagsan ku dadaalo hadalka xunna iska ilaaliyo ama afkiisa ka haysto iyo inuu ilaaliyo qofku xaqa uu ku leeyahay jaarkiisu iyo xaqa ay ku leedahay martidiisu waa saddexdaa arrimood nabigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam waxa la siiyey waxa la yidhaha jawaamiculkelim bimacnaa hadal kooban ayuu yidhaahdaa macno weyn xambaarsan wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka ku yidhi man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran ow liyasmut qofka ilaahay rumaysan maalinta yowm alaakhirkana rumaysan falyaqul khayran ow liyasmut khayr ha yidhaahdo ama ha iska aamuso inaad khayr ku hadasho iyo inaad iska aamusto yay kaaga dhaxaynin waxaa kale oo nebigu sala allahu calayhi wasalam yihi waman kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyukrim jaara qofka ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan waa inuu jaarkiisa maamuusaa oo uu ka ilaaliyaa wixii dhiba wixii ixsaana iyo sabafal u hidin karana u hidiyaa waxaa kale oo nebigu yihi waman kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfa qofka rumaynaya alle iyo maalinta aakhire martidiisa ha maamuuso oo ha karaabeeya baa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi waa saddex arrimood oo akhlaaqda intii ugu wanaagsanayd ay ku jirto hadday tahay wax la sameeyo iyo hadday tahay wax la yidhaahdaba sida aynu walaalayaal wada ogsoonnahay qofka bini-aadmigaahi rag iyo dumarba midkuu doono ha ahaadee adduunyadan ku nooli waxa uu la nool yahay dad insaanka ama bini-aadmiga waxa la dhaha kaa-in ijtimaaciya baa la yidhahdaa yacnii waa cidla noole maaha keli noole ama yacnii wax buurahaasuun ku jiro oo aan cidna is arkanin maahe waa kaa-in ijtimaaciya oo bulsho la nool waxa bulshada iyo dadka uu la nool yahayna ka dhaxeeya calaaqaad yacni waxyaalo isku xidhaya isagu wuu u baahan yahay dadka iyaguna way u baahan yihiin diinta islaamka ee ilaahay inoogu talagalay inaynu ku noolaanno waxa ay ku dadaashay in xidhiidhka iyo calaaqada u dhaxaysa dadka dhexdoodu ay noqoto mid sees saliima iyo manhaj toosan ku qotontaa waxaana la heli karaa marka dadka qaarba qaarka kale ay maamuusaan marka mid waliba uu hagaajiyo aadaabtii iyo qaabkii ula dhaqmi lahaa dadka oo ah hadal wanaagsan jaar wanaagsan martigelin u cunanta waa saddexda arrimood ee nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkiisa uu inagu booriyey haddii aynu qodob qodob u soo qaadanno saddexdooda iyadoo mid waliba yacni muxaadaro kaamila qaadanaysa ama laba iyo saddexba haddana waynu isku soo ururinaynaa haddaynu qodobka u horeeyo dib ugu noqonno waxaynu leenahay waxaa ka mida iimaanka iyo rumaynta qofku alla rumaysan yahay kaamilnimadeeda inuu qofku yidhaahdo hadal wanaagsan kana gaabsado ama afkiisa ka haysa wixii aan wanaagsanayn nebigu wuxuu inagu boorinayaa khayrka waxyaalihii ugu waaweynaa wixii ugu nafciga badnaa waxa uu inoo tilmaamayaa iimaanka kaamilnimadiisa iyo islaamnimada dhammaystirankeeda inuu ka mid yahay qofka muslimka ahi mar kasta oo uu hadlaya inuu ka hadlo arrimaha ay uga imanaya ama uu ka helaya nafci adduunyo ama mid aakhiro yacnii hadalkaad ku hadlaysaa waa inuu noqdo hadal ama waxtar adduunyo aad ku heli ama waxtar aakhiro aad ku heli marka uu sidaa yahay hadalku waxa uu bulshadii kalena wanaag iyo liibaan buu la soo noqonayaa waxa kale oo inoo caddaynayaa inay ka mid tahay inuu aamuska iyo afhaysasho u laasimo wax allayaaliyo wixii laga yaaba inay dhib sababto ama fasaad iyo xumaan keento ee ummadda iyo bulshada aanu wanaagsanayn isla markaana ilaahay cadhadiisa ay ka imanayso imaamu axmed ayaa fii musnadihi waxa uu ku warinaya anas ibnu maalik nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu hi laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbu qof iimaankiisu ma toosayo ilaa qalbigiisu uu tooso walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanu qalbiga qofkuna ma toosayo ilaa carabkiisu uu tooso waxaa kale oo xadiid dabaraani warinayo anas ibnu maalig laga warinaya nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi laa yabluqu cabdun xaqiiqata aliimaani xataa yukhsina min lisaani ma gaadhayo addoon xaqiiqada iimaanku leeyahay ilaa uu carabkiisa jeelgeliyo oo bimacnaa uu ka haysto hadalka aan wax khayra iyo wax waxtara adduun iyo aakhiro midnaba aanay uga soo noqonaynin sida aynu wada ognahay walaalayaal hadalka oo layska dhex galaa oo aan loo aabba yeelini waa waxyaalaha lagu halaagsamo carabka oo la ilaaliyo oo laga ilaaliyo wixii xun waa waddada jannada loo maro nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam muxuu yidhi xadiid kale min xusni islaami ilmar'i tarku maa la yacniih qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid a inuu ka tago oo uu gees ka maro wixii aan khusaynin macnaa aanu samaynaynin qiimo aan lahayn hadalka laga hadlo waxaan qofkan adduun iyo aakhiratoona aan waxba uga soo noqonaynin wuxuu sababaa in qofka camalkiisii uu buro marka camalkiisu burana jannadii laga xirmaaniyo qofku uu waayo sidaa daraaddeed ayaa qofka muslimka waxa la gudboon inuu fikiro inta aanu hadlin hadalka ka hor inuu fikira ayaa habboon haddii uu u muuqdo waxaanuu ka hadlayaa inuu khayr uga imanayo abaalmarin uu ka helayo dhib aanu geysanaynin waxaa laga maarmaanaya inuu ku hadlo haddii ay u muuqato inuu shar kicinayo ama baatil iyo xumaan faafinayo amaba uu ka dheeh galo oo uu kala garan waayo waxa habboon inuu hadalkaa iska daayo waayo taas ayaa u nabadgelyo badan oo u khayr badan waayo alla wuxuu inoo sheegay in kelmad kasta oo qofka bini'aadmigaahi uu ku hadlo inay noqonayso laba miduun mid abaalmarin uu ku helo ama mid lagu ciqaabo yacni waa laga qorayaa wax alliyaaliya wax kastoo aad tidhaahdo mid khayra iyo mid sharaba waa lagaa qorayaa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid ilaahay baa yidhi qofku kuma hadla hadal ilaa hadduu ku hadlo waxaa agtiisa ah malag dhowri oo xaadira oo aan marnaba faaruqaynin oo qoraya oo sugaya oo diiwaangelinaya ayaa agtiisa ah sidaa daraaddeed ayaa loo baahan yahay qofku inaanu hadalka iska sii daynin inaanu iska wadin yacni haddaad meel wada qodaxa ama meel wada quraarada ah ama meel wada qashina aad marayso waxaynu ognahay qofku inaanu iska durdurnin isagoo cirka eegaya inuu u fiirsado yacnii isagoo weliba taxadiraya oo laga yaabo intuu cidhbaha soo qaado faraha ku joogsanaya inuu halka uu ku joogsanaya in qodaxyooli ama quraardoolin uu socdo sidaasoo kale ayaa loo baahanyay hadalkana inuu qofku iska sii daayo looma baahana waayo waa laga qoraya waa laga xisaabinaya waxa habboon inuu intaanu hadlin ka hor u fikiro nabigeenna sal allahu calayhi wasalam xadiid saxiix oo abu hurayre laga warinayo wuxuu udhi ina alcabda layatakallamu bilkelimati min ridwaan illaah addoonku waxa uu ku hadlaa kelmad ilaahay raalligelintiisa ah maa yulqii lahaa baalan oo aanu isagu markaa maskaxaanba u sii ridin yarfacuhu allahu biha darajaat ilaahay wuxuu ku kor yeelayaa oo uu kor ugu qaadayaa kelimaddaa awgeed iyo qiimaha ay leedahay ilaahay baa derajooyin kor ugu qaadaya sidaa kasoo horjeedkeedna waxaa laga yaabaa inuu addoonku ku hadlo kelmad ilaahay cadho gelinaysa isla markaa aanu ka fikirin yahwii biha fii jahannam oo uu jahannama ugu hoobto markaa ayaa laga yaabaa yacni waa hadal waa labaduba waa laba kelmadood oo midna khayr iyo wanaag ay ku saabsan tahay islaaxin iyo hagaajin ay ku saabsan tahay ilaahay dacwadiisa ay ku saabsan tahay ilaahay xuskiisa ay ku saabsan tahay oo ilaahay derajooyinuu kor ugu qaadayo midna waa kelimad xun laga yaabo cid inuu wax kaga sheegayo diinta inuu ku dhaleecaynayo xumaan inay ku saabsan tahay taana waxaa laga yaabaa bisababi hadihi lkelma inuu jahannamo ugu hobto ayaa laga yaabaa xadiidkii macruufka ahaa caanka ahaa ee nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday wuxu uhi wahal yakubu nnaasa calaa manaakhirihim fi nnaari ilaa xasaa'idu alsinatihim dadka ma waxa ugu tuura xaggooda dambe naarta ma waxa ugu tuura carabkoodani wuxuu shaqaystay mooye ma wax kale ayaaba naar lagu galaayo dadka wujuudooda ama xaggooda dambe loogu tuuraa markii uu waxyaalo fara badan nebigu u sheegay ee jihaadkii u sheegay ee salaaddii u sheegay ee waxyaalo fara badan uu sheegay wuxuu uhi waxaa arrinkaasoo dhan wada kulminaya ishay kufa calayka haada nebigu sala allah alay sl wuxu uhi carrabkaagaasuun ka adkow oo miyaana loo qabanayaa buu uhi waxaanu ku hadalla carrabkan waxaanaanu ka dhurayno miyaana loo qabanayaa sakaladka ummuka baa nebigu sala allahu alay wasalam hooyadaa kuweyday ama kaa goblantae dadka ma naarta ma wax kalaa geliya ilaa xasaa'idu alsanatin carrabkooda wixii ay ku goosteen mooyaane xasaa'id xasadku waxaa la yidhaha markuu bisaad yahay waa goosashada sarca bimacnaa qofku waxan uu ku hadlayo waa waxbuu ku beeranayaa hadalkiisa waxbuu ku beerayaa hadalka wanaagsan wanaag buu ku beeranayaa hadalka xunna xumaan buu ku beerayaa waxaanu goosanayaa maalinta qiyaamaha wixii uu beertay uu carabkiisa ku beertay unbuu goosanaya ilaa xasaa'idu alsinatihim sidaas weli wixii ay beerteen ee carabkoodu u beeray wixii ay ka goosteen oo ama abaalmarin wanaagsan iyo khayr iyo janno ah ama xumaayo ciqaab iyo markaa naar ah ayuunbay maalintaa qiyaamaha helayaan sidaa daraaddeed ayaa hadalku iyo carabku uu khatartiisa u leeyahay waa kii nebigu sala allahu calay wasalam lahaa man yadman lii maa bayna laxyayhi yaa ii damaanad qaadaya labadiisaa lafgadhood iyo labadiisaa lugood labada xubnood ee u dhaxeeya xubinka taranka iyo carabka ee anuguna aan janno u damaanad qaada baa nebigu sala allahu calay wasalam yidhi yacni caaishoo kale waxaa laga warinayay inay tidhi isagoo nebi maxamed safiya soo qaaday oo sheegaya ti xasbuka min safiya kada wa kada bimacnaa waxay tidhi safi waa mid gaaban markaasaa nebigu intuu aada uga xanaaqay wuxuu uhi laqad qulti bikelimati low musijat bimaa ilbaxri lamasajadhu waxaad ku hadashay cayshay buuhi kelmad haddii badaha adduunyada lagu dari lahaa way wada doorin lahayd buui hadda way gaabantay weeye keliya ayay tidhi bimacnaa ereyada carabka ka soo baxaya ee aan qofku aanu u aaba yeelaynin ama wax weyn aanu u qabin ee haddana halista caynkaas sare kuwaasaa ka mida maxaad u malayn markaa waxa innaga laga yaabo inaynu sheegsheegno amaba aynu isku dhaleecayno marka way gaaban tahay heerkaa la gaadhsiiyey maxaad u malayn idan walaalayaal hadalku waxa uu leeyahay aadaab aadaabtiisaasi way fara badan tahay saddex ayaynu ku soo ururinaynaa waa mide qofka muslimkaahi waa inuu ku dadaalaa inuu ku hadlo wixii nafci ama waxtar adduunyo ama aakhiro uu ka helayo waa inuu ka gaabsado hadalkii aan xalaasha ahayn ee aan wanaagsanayn muxuu ilaahay yidhi muminiinta markuu sifaynayey waaladiina hum cani laqwi mucriduun ilaahay wuxu uhi muminiinta dhabtaahi waa kuwa hadalka laqwigaah ee hadaltiradaa hadalka baatilka iyo xumaantaa kuwa ka jeesan baa ilaahay yidhi maxaa soo gelaya hadalka laqwiga ee sifaadka muminiinta ay ka mid tahay inay ka jeestaan hiibadii iyo xantii baa soo gelaysaa oo nebi maxamed sala allahu calay slam yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrah waa walaalka ood ku sheegto wuxuu nacayo oo yaa rasuulallaahi haddii uu waxa aan ku sheegayaba uu leeyahay ka waran in kaana fiihi waxa aad ku sheegaysa hadduu faqad iqtabtahu nebigu waad xamatay buuli haddaanu ku sugnayn waxaasna waad ku been abuuratay baa nebigu sala allahu calay wasalam yidhi namiimadii iyo iskudirkii ayaa ka mida waa iyaduna halisteeda leh oo loo kala qaado dadka war heblaayo sidan ay lahayd hebel sidanuu lahaa waxaanuu kaa sheegayey yacni nebiguna laa yadkhulu ljannata namaan baa nebigu yidhi sala allahu alay slam qofka isku dirka yaqaana jannada ma gala ayaa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi taa cagsigeed ama didkeed maxaa la banneeyey beenta oo xaaraan ah haddii aad laba qof oo muslim ahoo cadaawadi ka dhaxaysa aad ku heshiinaysa khayr baad ka helaysaa halkaaad iskaga diri lahayd aad odhan lahayd heblaaya sidaasay ku tidhi heblaayana sidanay ku tidhi aad ka odhan lahayd ee aad isku diri lahayd haddii aad tidhaahdo gabadhii ay islayseen inantii ay islayseen inantii ay ishayseeni aad bay uga xuntay wixii idin dhex maray waxay doonaysaa inay isu timaadaan oo isxafidaan hadda kuumanay odhanin tii baad se ku diri tii kalena sianaad ku tiri labadii qof baad saa isugu keentay waad ku heshiisiisay waa been khayr baad ka helaysaa iyo ajri baad ka helaysaa haddaad se isku dir iyo hadal u kala qaad aad ka shaqaysana yacni jannada inaanad gelaynin baa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay waxa kale oo ay ka mid tahay namiimada iyo isku dirku waxyaalaha cadaabulqabriga keena ee qofku isagoo qabriga ku jira oo aan cadaabkii weynaaba gaadhin lagu cadaabo waayo nebigu sala allah alay sl laba qabri buu soo maray wuxuu yidhi labada saaxiibee halkan ku jira waa la cadaabayaa baa nebigu sala allahu alay wasalam wamaa yucadabaani fii kabiir arrin weyn oo ku adkaa inay iska daayaanna lagu cadaabi maaye e midkood namiimada iyo isku dirka ayuu yaqaano dadku isku diri jiray midkoodna kaadida ayaanu iska baslin jirin baa nebigu sala allahu calay wasalam yidhi waxaa ka mida dadka nasabkooda oo la duro oo wax laga sheego aad baanay soomaalida arrinkaasi ugu badan yahay nasabka wax ka sheegeeda madaxda oo ayay siiba ku sii badan tahay in la yidhaha ciddaa uu sheeganayaba maaha ina hebelba maaha waa mid caynkana waa mid caynkana in la yidhahdo aad iyo laxaad bay u badantay taasina hadalka laqwiga ee loo baahan yahay qofka mu'minkaah inuu ka dheeraada ayay ka mid tahay taasi waa qodobka koowaad ee adaabta hadalku leeyahay inuu qofka muslimkaahi wixii nafci iyo waxtar ku jirana ku hadlo inuu ka gaabsado wixii xumaan ana qodobka labaad ee adaabta hadalka ka mida waa inaanu qofku badsanin hadalkii mubaaxa ahaa ee bannaana lafdiisa waa inaanu badsanin waayo hadalka mubaaxa ee bannaani waxa laga yaaba mid xaran ama midaan wanaagsanan inuu kuu jiido xadiid imaamu tirmidi uu warinayo ibnu cumar laga warinayo ilaahayaa ka raalli ahaadee nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tukiru lkalaama bikayri dikri illaah ha badinina hadalka waxaan alle xuskiisa ahayn waxaan alle xuskiisa ahayn ilaahay xuskiisa inaynu ku badinno hadalka waa layna faray nin nabiga sala allahu alay slam uu yihi ina sharaa'ica alislaami qad kasurat calay fa akhbirnii bishayin atashabbahu bih nabigu wuxuu uhi laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illah nebi allow sharaa'icdii iyo waddooyinkii waa igu bateene waxaad iga warantaa shay aan qabsada baa nebigu ayuu ninkaas saxaabiyi nebiga ku yidhi sala allahu calay wasalam nebigu muxuu uhi laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illah yuu ka suulin carabkaagu inuu alle xuskiisa ka qoyanaado buuli alle xuskiisa inuu ka qoyanaado ya ayuha aladiina aamanuu dkuru allaha dikran kaiira ilaahay wuxuu hi xusa ilaahay xus badan waa cibaadada keliya cibaadooyinka kaloo dhammi waa xadidan yihiin ilaahay xuskiisu waa cibaadada keliyaan xad loo yeelin qofku isagoo taagan isagoo oo soconaya isagoo fadhiya isagoo jiifa yacni xilli walba ilaahay inuu xuso ayaa wanaagsan markaa nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahy laa tukiru lkalaama bikayri dikri illaah hadalka ha badinina waxaan alle xuskiisa ahayn ilaahay xuskiisa ku badiya laakiin xuska ilaahay waxaan ahayn hadalka ha ku badinina faina karata alkalaami bikayri dikri illahi qaswatun lilqalb hadal badnaanta lagu hadal badiyo ilaahay xuskiisa waxaan ahayn qalbiga ayaa ku angega baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi waina abcad annaasi min allahi alqalbu alqaasi ilaahayna waxa uga fog xaggiisa qalbi angegan ayaa ilaahay xaggiisa uga fog waxaa cumar bnu khadaab laga wariyey inuu yidhi man kaura kalaamu kaura sakdu waman kaura sakdu kaura dunuubu waman kaura dunuubuhu fakanat innaaru wlaa bih qofka hadduu hadalkiisu bato meelkadhaciisaa bataa hadduu meelkadhaciisu batana dunuubtiisaa badataa hadday dunuubtiisu badatana naar ayaa mudan baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi marka hadalka in la yaraysto oo hadalbadnaanta la yska ilaaliyo oo dacaayadda la yska ilaaliyo iyo dhuranka ayaa wanaagsan waayo waa waxaa midba mid bay ku sii gaadhsiinaysaa hadalbadnaanti meelka dhac bay keenaysaa meelka dhaci dembi buu kugu ridayaa dembigiina naar ayuu ku mudsiinaya uu ku gelinayaa sidaa daraaddeed welibana yacni hadalka erey dadka hadalka badan ama dacaayadda badani had iyo gooraale waxaa laga yaabaa inay yacni waxuu qofku aad iyo laxaad u dhibsada inay ku yidhaahdaan oo weligii aanu ka bogsanin waxaa la yidhi bayd carabiga wuxuu ahaa jaraaxaatu sinaani lahalti aamun walaa yaltaamu maa jaraxa lisaanu waxa afle ama murjin ha la yidhahdaa ama waran ha la yidhaahdaa ama wuxuu dhaawacaa wuu bogsaa wuu isqabsadaa oo de waxaa laga yaaba haddii iminka qofka ama gudin lagu dhufto ama seef lagu dhufto ama waran lagu ama murjin lagu dhufto farmasiga in la geeyo dabeetana in dhirka laga qo dabeetana la qodbo halkaa la xidho si uu ku bogsado ayaama kadibna qoloftii ka soo dhaco laakiin carabku wuxuu dhaawacaa ma bogsado qofkaad carabka ku dhaawacday ee aad ku tidhi hadal xun ama erey dacaayadoo halisa aad ku tidhi waxaa laga yaaba weligii tuula cumri intuu nool yahay inaanu ka bogsaninoo caloosha ku hayo mar kastu ku yimaado inuu kacabsadabaa laga yaabaa sidaa daraaddeed ayay habboon tahay sidaa nebigu sala llah alay sl inagu tilmaamay inagu irshaadinayo inaynan hadalka badsanin waxaan ilaahay xuskiisa ahayn oo aynan dacaayadda badsanin taasina waa qodobkii labaad ee aadaabtii hadalku lahaayoo ah in hadalka mubaaxa ahee bannaan aan la badsanin qodobka saddexaad ee aadaabta hadalku leeyahay waxa weeye qofku inuu hadlo lagama maarmaan ay tahay markii loo baahdo siiba marka ay taagan tahay xaq caddayntii marka ay taagan tahay wanaag furidii marka ay taagan tahay xumaan reebideed maaha markaasoo kale inuu qofku aamusnaado oo u gabado waa inuu soo banbaxaa xataa ruux dumara hadday tahay yani xaq marka la tilmaamayo ama xaq la doonayo in la muujiyo ama su-aal diiniya la doonayo yani ma taala gabasho wanaag furidii xumaan reebideed waa waajib mara inuu hadlo qofku markaa hadday dani timaado xaq caddaynteed loo baahan yahay wanaag farideed loo baahan yahay xumaan reebideed loo baahan yahay waxaana lagu tilmaamaa min ashraf alkhisaal inay ka mid tahay ka tegidda xilligaa hadalka loo baahday xaq caddayntii loogu baahday ka tegiddeeduna waxa ay noqonaysaa macsiyo iyo dembi bay noqonaysaa waayo waxaa la yidhaahdaa asaakit can ilxaqi shaytaanun akhras qofka xaqa ka aamusa wuxuu noqonayaa shayطaan af xidhan ama aan hadlayninoo bilaa hadal ah ayaa u noqonaya iyadoo walaalayaal ay badan tahay yacnii hadalka wanaagsan iyo hadalka xunka hadalkiisu mawduuc aada u ballaadhan ay tahay haddana wakhtiga oo inagu cidhiiriya darteed intaasaynu taa kaga gudbaynaa waxa habboon markaa walaalayaal inaynu dhowr qodob aynu ogaanno inaynu ogaanno wax alliyaaliyo wax kastoo aynu ku hadalno khayr iyo wanaagba in laynaga qorayo in laynoo diiwaangelinayo layna horkeeni doono maalinta qiyaamaha laynaga xisaabin doono khayr iyo shar wixii u lahaana aynu goosan doonno aynu heli doonno sidaa daraaddeed baa wanaagsan inaynu hadalka wanaagsanna ku hadalno wixii aan wanaagsanayna aynu ka aamusno haddaynu walaalayaal qodobkaa intaa kaga gudubno oo aynu u gudubno khisladii labaad oo ah ilaalinta xaqa jaarka jaar waxaa la yidhaahdaa qofka uu gurigiisu ku dhow yahay amaba aa xidhiidh wada leedihiin ee ama guri kugula jaaray ama shaqo kugula jaaray ama iskuul kugula jaaray ama fasal kugula jaaray ayaa u noqonayaa jaarku qaar guri baa ku jaaraysaan oo jaar baa tihiin dadka qaar waxaa ku jaarteen shaqo oo weligiinba intaa noolaydeenba dee waa isbarbar fadhideen magaaladaa isna daantaasu ka gala adna daantaasaad ka gashaa laakiin dee isku shaqaa tihiinoo meel baa wada joogtaanoo ka wada shaqaynaysaan waa jaaruka fi lcamal mid baa isku iskuul tihiin oo laga yaabaa inaa intaa soo wada socoteen oo iskuul ku wada jirteen dee waa jaar buu kugu leeyahay iskuulka waxaa laga yaabaa mid kale inaa intaa isaga sii dhowdihiin oo fasal aa ku sii wada jirteen ayaa laga yaabaa ka aynu guud ahaan ka hadlaynaa ama si gaara aan uga hadlaynaana waxa weeye jaarka guriga jaarka gurigu walaalayaal horta qofka jaarkaaga ahi adna jaar baad u tahay isna jaar buu ku yahay oo yacni labadaba qofkan kale iyo adigaba jaar baa lagu odhaya adna jaar baad isaga u tahay isna adiga jaar buu ku yahay wuxuu islaamkuna jaarka aad iyo laxaad buu xuquuqdiisa iyo arrimihiisa ugu dadaalay waayo waxaa la yidhi jaarkaagu waa qofka ugu horeeya qayladaada maqlayaa waa qofka hadduu aqalkaagu gubto oo dabka kaco wax ka u hor arkaya alam iyo xanuun iyo dhibi hadday ku haysato ka ku og weeye ka kuu soo gurmanaya habeenka mugdigiisa ama kala barhkiisa hadday wax kugu yimaadaani waa isaga xilliyaha qaboobaha ka kuu soo gurmanaya waa isaga xilliyaha kulaylka kuu soo gurmanaya waa isaga xilliyada ay dadku wada hurdaan ama qof waliba halkiisa ku mashquulsan yahay waa jaarkaaga sidaa daraaddeed ayaa islaamku jaarka aad iyo laxaad ugu dadaalay uguna dardaarmay iimaanka kaamilnimadiisa islaamnimada runsheegeeda waxa uu ka mid dhigay in loo sababfalo jaarka uu qofku u sababfalo inuu dhibtiisana ka haysto waa laba qodob inaad jaarkaaga u sababfasho inaad wixii dhibana aad ka haysato jaarka waxaa lagu tilmaamaa saddex qaybood inuu noqdo jaar wuxuu kugu leeyahay saddex xaq jaarna wuxuu kugu leeyahay laba xaq jaarna wuxuu kugu leeyahay hal xaq jaarka saddexda xaq kuguli waxa weeye waa qof aad jaar tihiin oo muslim ah oo qaraabana tihiin muxuu kugu yeelanayaa xaqii jaarnimo wuxuu kugu yeelanayaa xaqii islaamnimo wuxuu kugu yeelanayaa xaqii qaraabanimo iyo xidhiirineed waa saddex xaq xaqu ljaar waxaqu lislaam waxaqu lrixn jaarna laba xaq ayuu kugu leeyahay waa jaar muslima oo laakiin wax qaraaba ah oo idinka dhaxaysa aanay jirin kaasina wuxuu kugu leeyahay xaqa jaarnimo iyo xaqii muslimnimo ayuu kugu leeyahay midna hal xaq buu kugu leeyahayoo waa qof gaal ah oo aad jaar tihiin isaguna wuxuu kugu leeyahay xaqii jaarnimo un oo dee xaq qaraaba ma walihidina xaq markaa islaamna ma laha laakiin xaqa jaarnimo ayuu leeyahay dadka muslimiinta ah yacni wanaagooda haddii markay dadka islaamka ku dhaqmayaan yacni jaarnimadooda iyo aragooda iyo intaba dadka gaaladii way ku islaamaan waan xustaa maqaalan akhriyayay nin aan filayay inay ku tilmaamayeen yuhuudi inuu ahaa ayaa wuxuu la jaar ahaa sheekh culimmada muslimiinta ka mid oo macruufa cabdillahi ibni mubaarak la yidhaahdo guri uu leeyahay ayuu iibinayay ninkii gaalka ahaa gurigiibaa qiimihii uu joogay ayuu labanlaabay markii la yidhi dee gurigu qiimahaa ma lehe maxaad u labanlaabtay wuxuu yidhi waxaan iibinayaa guriga iyo jaarka cabdilaahi ibni mubaarig baan iibinayaa buui labadaasaa iigu wada jira buui yacnii ninkaa wanaagsanee aanu jaarka nahay iyo guriga lafdiisaa wada iibinayaa buui oo labaduba yacnii guriga waxaa ka sii qiimo badan buui jaarnimada ninkaasaa ka sii qiimo badan idan markaa jaarka waxaa la yidhaahdaa aljaaru qabla daar inta aana daarta iyo jagadaba samaysanin waa inaad eegtaa bal jaarka meeshuu sida uu yahay waayo nabigeennu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka magangeli jiray jaarka xun wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min jaari suui fii daari lmuqaama fa ina jaara albaadiyati yataxawal ilaahayow waxaan kaa magangelayaa jaar xun daartaa nagaadiga een laga guurayna magaalooyinkaa in jaar xumi igaga soo baxabaan ilaahayu ka magangelaya fa ina jaara albaadiyati taxawal jaarka reer baadiyuhu hadday sanadkan isa soo yaraag degaan oo ay isafgaran waayaan midba dhinac buu isaga guuraya ama midba dhinac buu isaga fuufaya laakiin kan isna hortaada u ka soo baxaya aadna aad ka soo baxayso ee aroor walba aa iska soo horbaxaysaan habeen walba aa iska soo horbaxaysaan hadduu xumaado mashaakil wey waa yacni si aynu tilmaami doonno waxay ka mid tahay hadduu jaarkaa ku hagaagana liibaanaha waaweyne adduunya ayuu ka mid yahay hadduu kaa xumaadana ciqaabooyinka ugu waaweyne adduunyada lagu ciqaabo qofka ayuu ka mid yahay jaarku walaalayaal sidaa aynu tilmaannay kii muslimka ahaa kii gaalka ahaa kii toosnay caabidka ahaa kii faasiqa ahaa kii aa saaxiibka ahaydeen kii aa colka ahaydeen kii kaa foga kii aa qaraabada ahaydeen kii waxtarka lahaa kii dhibta lahaa in alliyaaliyo intuba jaar bay noqonayaan oo jaarka cid gaarahoo loo suntay ma jira intaasoo dhan jaar way ku noqon karaan yacnii ilaalinta ama yacni ku dadaalka uu islaamku ku dadaalayo usaafalka jaarka waxa ay inooga muuqanaysaa waxa uu ilaahay la xidhiidhiyey cibaadadiisa ilaahay muxuu ihi wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa wbilwaalidayni ixsaana wbidi اlqurba wاlyataama wاlmasaakiini wاljaari di اlqurba wاljaari اljunubi wاsaaxibi biاljamb ilahay wuxuu ihi wacbud اllaha ilaahay caabuda keligii caabuda walaa tushrikuu bihi shay'a wax aad la wadaajisaan ilaahay cibaadadiisa ama aad ku lartaan ama aad ku lamaanaysaanna alla wuxuu leeyay jirin alle keligii alla caabudo muxuu ku xigsiiyaa xaqiisii ilaahay markuu sheegay wabilwaalidayni ixsaana labadaada waalid sababta kugu ahaa adduunyada imaatinkeeda dhib fara badan kuu soo maray u samafala baa ilaahay yidhi samafal muxuu ku sadexay wabidilqurba ilaahay wuxuu uhi qofkaa qaraabada tihiinna ayana u sabafala oo qaraabada xidhiidhinteeduna amar ilaahayna faray weeye laa yadkhulu ljannata qaatic baana nebigu yidhi qofka qaraaba goyskaahi jannada ma gala baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi walyataama walmasaakiin ilaahay wuxuu uhi agoommaha u sabafala masaakiintana u samafala intaa markii uu ka gudbay waljaari dilqurba waljaari ljunub ilaahay wuxuu yidhi jaarkan u sabafala a qaraabada tihiin iyo jaarka kaa fog aydaan qaraabo wadaagin ama jaarka ay daartiisu kuu sii dhowdahay iyo jaarka kaa fog ee daartiisu ay kaa fog tahay wasaaxibi biljanb ka dhinaca kugula saaxiibay isagana u samafala qofka dhinaca kugula saaxiibay waa qofkaa safar wada gasheen ama shaqo wada haysaan ama tacliin ama qoysnimo idi ka dhaxayso ayana dhinacaa lagu saaxiibayo kaana u samafala baa ilaahay yidhi idan waxaynu ka garanaynaa qiimaha xaqa jaarku uu leeyahay xuquuqdii la ilaalinayey ee xaqa ilaaha iyo xaqa waalidka la xidhiidhay ayaa ilaahay kusoo diray xaqi jaarka isagoo weliba u kala qaaday saddexdaa kii qaraabada ahaydeen kii aydaan qaraabada ahayn iyo kii kale ee dhinaca un lagu saaxiibay jaarka marka la xadaynayo yacni inteebaa jaar noqonaysaa culimmada qaar baa waxay dhaheen waa jiha kasta waa afar aqal afartan aqal xagga afartan xaggan afartan xaggan afartan xaggan afartan afartan jihaaba afartan ayaad ka egaraysaa jaarkaagu noqonaya culimmada qaar baa waxay yidhahdeen maya e waa cidda masalan markaan mukabiraadkan iyo samacadahan aan lagu adimaynin waa qofka aad aadaankiisa maqlayso maya waxaa la yidhi waa qofka salaada subax meel aad ku wada tukataan yani ayuu jaarkaagu noqonayaa haddaba walaalayaal jaarka oo loo samafalo in la maamuusaa waa arrin sharcigu ina faray laynagana doonay bal iska daaya waxay gaadhay jaarka yacnii yacni kufaridda layna faraya hagaajintiisa iyo usaafalkiisa islaamka dhexdiisa derajo aan taariikhda calaaqaadka bulshada aan soo marin xadiidka imaamu lbukhaari warinaya ayaa inoo caddaynaya caisha laga warinayo waxay tidhi maa zaala jibriilu ayuu nebigu yihi yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwariu jibriil malakuljibriil kamuu suulin inuu ii dardaarmo jaarka nebi maxamed baa leh malakuljibriil siduu iigu dardaarmayuu iigu celcelinayay jaarka waxaaban u malayey xataa danantu annahu sayuwariu inuu odhan doono jaarku ha isdhaxlaanoo jaarkani markuu dhinto jaarkiisuina ha dhaxla iyo cid kale u iman macnaha siduu iigu celcelinayay siduu u dardaarmayy siduu farayay markaa walaalayaal waa laba arrimood waa in jaarka dhibtaadana aad ka haysato aad una samafasho jaarka oo la dhibo la waxyeeleeyaa waa khalal iyo nuqsaan qofka dhibtaa geysanaya iimaankiisa ku jirta waa mid keenaysa halaag waa mid lagu xarimay islaamnimada min kabaa'ir dunuub waxay ka mid tahay jaarka oo la dhibaa dembiyaalka waaweyn ee ciqaabkeedu adigii alla agtiisa qofka iyo inuu maraatib fiican iyo iimaankiisao dhammaystiran gaadhana ka hor istaagaysaa waxay noo muujinayaa xadiidka nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi waxa la weydiiyey ayu dembi acdam nebi allow dembi maxaa ugu weyn wuxuu uhi ilaahay ilaaha ku abuuray inaad u yeesho cidaad leedahay way la siman tahay an tajcala lilaahi nidan wahuwa khalaqak allah ku abuuray cid ku lamaanayso maxaa ku xiga baa la yidhi wuxuu yidhi inaad wuxuu yidhi waxaa ku xiga inaad ilmahaaga disho adigoo ka cabsanaya inuu kula quuto أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك inaad ilmahaaga disho adigoo ka cabsanaya inuu kula quuto maxaa ku xiga nebigu sala allahu alay waslm wuxuu yidhi inaad jaarkaaga aad ka sinaysato gabadha jaarkaaga inaad ka sinaysato ayaa dembi ugu weyn bimacnaa bal u fiirso waa dembi waxa la raaciyey ilaahay ood u shariig yeesho ilmahaagii oo aad disho yacni xumaantaa yacni dumarkii jaarka lagu samaynayey ayuu tii saddexaadna nebigu sala allahu alay slam ka mid dhigay waxaa kale oo nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo xadiid bukhaari warinayo abi shurax ninka la yidhaahna laga warinayo wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min saddex jeer buuhi wallaahi inaanu rumaynin wallaahi inaanu rumaynin wallaahi inaanu rumaynin oo iimaankii dhammayska tirnaa ee ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa ka nabadgelinayey inaanu yeelanin waxay yidhahdeen man yaa rasuul allah kaad saddexda jeer ku dhaaratay dee waa mid halaagsamee waa kee man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa nebigu sala allahu alay slam wuxuu idhi qofka jaarkiisu ka nabadgeli waayo dhibtiisa qofka jaarkiisa ka nabadgeli waayo ee jaarkiisa dhibaya ee shar iyo dhibaato goor walba u geysanaya wallaahi inaanu iimaan lahayn oonu iimaan dhaba yeelanin baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi waxaa kale oo imaamu axmed iyo xaakim ay warinayaan abu hurayrena laga warinayaa waxaa la yidhi yaa rasuul allah ina fulaana gabadha hebla laydhaha tusalli bileyl watasuumu binnahaar ruuxaa dumari habeen oo dhan salaad bay u taagantah oo intayse xataa waa yartay maalmihii oo dhanna waa sooman tahay oo soomkeeda sunnaha ahina waa badan yahay wa fii lisaaniha shay-un tuudii jiiraanaha saliita waxay yidhaahdeen belase waxay ka dhacday waa ruux dumaroo carab dheeroo jaarkay dhibtaayoo jaarkii carabba ku dhibtaa bay yidhahdeen gediga habeenna waa taajud bay u taagantao waa cibaadaysanaysaa maalin oo dhanna waa sooman tahay jaarkiina waa lagu ibtileeyey oo carabkaa ayay ku waxyeelaynaysaa nebigu laa khayra fiiha iyo fi naar buuli wax khayray leedahay ruuxaasi ma jirto ahlu naar weeyaan baa nebigu yidhi maca salaatiha wa siyaamiha salaadeediiyo soomkeediio maxaa meesha maxaa cunay maxaa meesha ka saaray afdheeraantanay jaarkeedii ku afdheeraatay ayaa meesha ka saartay waxaa la yidhi ina gabadha fulaano laydhaha tusalli lmaktuuba wa tasuumu ramadaan gabadhaasi ayadu soomkeeda rabadaanna way iska soontaa salaadaha shantaana way iska tukataa wax yaroo burcad iyo wixii ay hesho waxooga yar caano dhanaan way iska sadaqadaysataa wax kale ma leh jaarkeeda na ma dhibto oo qof iyadu carab dheer maahee qof jaarkeedu ay ka nabad galeen weeyaan laakiin cibaado fara badan male bay yidhahaan ruuxaa dumari muxuu nebigu yidhi hiya fi ljanna waa ahlujanna buu yihi ruuxaas mar haddii jaarkeedii uu ka nabadgalay oo aanay jaarkeedii dhibaynin intii faradlada ahayd ee laga doonayo soom iyo salaadna ay la timi walow wax dheeraadoo fara badan bayaanay la imanine ruuxaasi waa ahlujanna baa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi taas walaalayaal waxa aynu ku dhaafaynaa yacni in dhibta laga haysto yacni jaarka inaad dhibta ka haysato oo nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi min sacaadati almari aljaaru saalix walmarkabu alhani walmaskanu alwaasic waxaa ka mid a liibaanta qofku uu helo waxaa ka mid a inuu jaar wanaagsan helo inuu yacni wuxuu fuulo oo ama gaadhi ama shay wanaagsan uu helo walmaskanu alwaasic guri waasic ahoo ku filan uu helo sacaadat ilmar qofka sacaadadiisa iyo liibaantiisa ayay ka mid tahay adduunyadan uu ku liibaanay haddii markaa qofku uu markaa guri fiican iska leeyahay jaar wanaagsanna ilaahay uu ku arsaaqu leeyahay isla markaa yacni wuxuu ku adeegto fiicanna uu leeyahay liibaantiisa adduunyada uu ku liibaanay ayaa ay ka mid tahay taasi markaa waxa weeye walaalayaal nebigana waataynu tilmaannay u ilaahay ka magangeli jiray جارك حن اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام مقامة فإن جار البادية يتحول إلهي وحن كان من قليا جارك حن meeshaa lagu negiyahe la degan yahay jaarka baadiyuhu waa iska guureeye waa iska wareegaayeen taasi waa inaad ka haysato jaarka wixii dhiba maxaa ayana waxyaalaha jaarka lagala doonayo qofku inuu guto maxaa ka mid a inuu u samafalo jaarkiisa wixii uu hidin karo ee wanaagana u hidiyo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa waxa uu uu ina farayaa in jaarka la maamuuso maamuuskuna waa in loo sabafalo wax alliyaaliyo wixii wanaagiyo sabafal aad u fulin kartana aad u fuliso maxaa ka mid a waxaa ka mid a inaad markuu baahan yahay aad muqaasaad ku sabayso wixii aad hayso aad wadaajiso imaamu axmed baa wuxuu ka warinaya cumar bnu khadaab inuu yidhi laa yashbacu almu'minu duuna jaarihi qofku hadduu mu'min dhaba yahay ma dhergo isagoo jaarkiisu gaajaysan yahay bimacnaa waa inaanu keligii u dhergina jaarkiisa wax la qabaa waxaa kale oo xadiid xaakim uu warinayo cumar laga warinayo nebigu uhi ma aamana biman baata shacbaana wajaaruhu ilaa janbihi jaa'ic wahuwa yaclam ima rumaynin oo nebi maxamed muu rumaynin qofga bariyey waa beriistay isaga oo dheragsan jaarkii dhinaciisuna uu gaajaysan yahay laakiin og og macnaha waxaad og tahay jaarkan kugu xiga reerahan kuu dhow reeraan dab waxba loo saarin oon qadaynin oon nocaashaynin oon quracanin baad og tahay adigana saddexdii wakhtiba waad dheragtay sidaasaa waagi idinku bariyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi kaasi aniga ima rumaynin nebi maxamed muu rumaynin been ayuu iimaanka ka sheegayaa waayo iimaankiisa ayaa faraya inuu qofka walaalkii ay jaarkayina baahan inuu isaguna wax siiyo oonu keligii un wax iska cunin laakiin waa inuu ogyahay baanu idhi ogaantana dee kollay in laysxaal ogaadaa waa mid jaarka u habboon xadiid kale abudar laga warinayo saxiixu muslim ku soo arooray wuxuu yidhi awsaanii khaliilii wuxuu ii dardaarmay saaxiibkaygii nebi muxamed wuxuu yidhi idaa طabaqta maraqan fakir maa'ahu uma andur ilaa ahli jiraani ilaa beyti jiraanik faasibu minha bimacruuf haddaad kariso shay maraq leh hilib iyo wixii lamida haddaad kariso had iyo gooraale siniintiisa iyo urtiisuna way gudubtaayoo way gaadhaa biyahaysa badi baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi dabeetana jiiraankaaga iyo eheladooda iyo guryahooda eg wax ka gaadhsii buui haddaad hilib iyo wax kala gaadhsii weydo koob koob maraqa u darbaa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi markaad shay hilib la kariso maxaa ka mida waxyaalaha samafalka jaarka inaad u gargaarto nafci iyo waxtar waxaad u hidin karto inaad u hidiso walow xaq aad leedahay oo aad uga tanaasusho oo ka tanaasulkaad ka tanaasushaana waxba adiga aanu ku yeelaynba ha ahaadeen maxaa ka mid a nebigu wuxu uhi laa yamnacanna axadukum jaaraban yakrisa khashabatan fii jidaari guri baa ku dhisan gidaara aad leedahay dee reerka kugu xigaa hadday gurigoodii dhisanayaan awoodna aanay u lahayn inay gidaarkaaga wax kugu celiyaan waxayna kaa siiyaan xuquuqda ay kugu leeyiin waxaa ka mid inaad gidaarkaa u saamaxda inay iyaguna kugu qabsadaan weliba arrin asxaabta dhexdeeda ku yar adkaaday oo uu lahaa saxaabigaasi abaa hurayra uu lahaa war maxaa sunnihii nebiga uga jeesateen wallaahi la armiyanna bihaa bayna aktaafikum wallaahi anigu waan idinku soo dhex tuuri buuri saa doontanaa ka yeeshaane markaasuu lahaa nebigu wuxuu yidhi yaanu jaarjaarkiisa u diidin inuu ku qabsado in la kala iibsado oo la kala gataana waa mid furan haddii isagoo awoodan aad u saamaxdo waa wax kuu furan ood ajri ka helayso haddii aanu awoodba u lahayna yacni xataa culimmada qaar baa qabta mamnuuc inay tahay inaad u diiddaa waa inu kugu qabsada waayo wax adiga waxyeello uu ku keenayaa ma jiro wanaag mooyaane waxaa kaloo ka mida waxyaalaha jaarka loogu samafalo inaad u hadiyeyso siiba munaasabaadka markay munaasabaad jiraan inaad wixii hadiyad u geyn karta aad u geyso munaasabada waxaa jira masalan wax laqashaa jira cid baa kuu soo degtay cid baa kuu timi munaasabaadka iyo xafladaha laga yaabo ee xilliyada lagu soo eegayo inaad wax siiso nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi xadiid caaisha ay ka warinayso laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha walow firsana shaatin nabigu sala allahu alay slam wuxuu uhi yay yaraysan gabadh jaari gabadha kale jaarkeeda waxay siinayso walow firsana shaat nabigu sala allah alay slam qoob yacni neef adhyaba ha ahaadee yacni qoobku ama adinka intaa yar hoose karaacinka laga dhiga aad bay u nafci daran tahay wax hilib oy leedahay ma jiro waxooga yar yaroo seedaahaya in dee maraq yar lagala baxa mooyaane wax kale haddaad wax kale u hidin kari weydo inaad intaa u hidiso oo aad siiso ayaa nabigeenu sala allahu alay slam ina farayaa maxaad u malayn markaa wax ka weynna haddaad u hidin karayso ayaduna waa mid ma'muuraho iyaduna layna faray weeyo markaa walaalayaal xaqa jaarku yacni u samafalkiisa waa labada qaybood inaad wixii dhiba aad ka haysato inaad wixii samafal iyo wanaag aad ugu samafali kartana inaad u hidiso waxaa ka mid a inaad jaarkaaga salaan wanaagsan weji wanaagsan hadal wanaagsan inaad ku qaabisho inaad hadduu xanuunsado aad booqato in haddii geeri ay ku timaaddo inaad tacsiyadayso in aad la wadaagto farax iyo naxdi labadaba waa inaad la wadaagtaa hadduu jaarkaagu faraxsan yahay waa inaad la faraxdaa hadduu jaarkaagu musiibaysay musiibada waa inaad kala qaataad la murugootaa laakiin haddii aad markuu faraxsan yahayna aad murugooto marka uu dhibaataysan yahayna aad ku faraxdo yacni waxay noqonaysaa cadaawadta ugu xun ama heerka ugu xun ayaa ay noqonaysaa marka waa inaad wixii musiiba iyo wixii faraxaba waa inaad la wadaagtaa waa inaanad yacni cawraadkiisa aanad daalacanin waa inaanad wixii gurigiisa ceeba ka jira waa inaanad faafinin waa inaanad dadka kale u gudbinin waa inaanad biyaha iyo qashinka guryahooda hortooda aanad ku shubin waa inaanad waddadooda ku cidhiidhiyin waa inaanad ubadkooda aad soo dhowaysaa oo ubadkooda iyo wixii ay wataanee ka soo jeeda inaad ku faraxdo oo aanad dhibsanin bimacnaa haddaynu si kale u dhigno yacni amaba aynu soo ururinno macnaha waxaynu leenahay waa in jaarkaaga wax alliyaaliya wixii aad u hidin karto ee wanaagga aad u hidisaa waa in jaarkaaga wixii dhiba aad ka haysataa waa in hadday dhibi kaaga timaaddo ilayn la wada toosnaan maayo eh oo dadku wada toosnaan maayaane wixii dhib ay leeyihiinna waa inaad ka dulqaadataa waxaa jiray qise ayaa jirtay nin ayaa jaarkiisi dhibay aad buu u dhiba reer baa la dhiba reerkii ayaa waxaa lagula teliyey inay alaabtooda uun soo dhigtaan debadda ooy meeshaba iskaga yaacaan alaabtii bay dabeedna debadda soo dhigteen dadkii waddada maraya baa maxaa idinku dhacay waxay yidhahdeen un jaarkii baana dhibay oo dee waanu ku jiri kari weyne waanu ka baxayna allah ha lacnadun bay kaa idin dhibay allah ha lacnado kii soo maraaba way iska dhaafaan haddana qaar kalaa soo maray markii ay wixii maqleen iyo dee cuquuba inay ku dhacayso ayay intay ku soo yaaceen bay garkiiyo gonda qabteen waxay dib dambaysa idiin dhibi mayne soo gala walaaliil gurigiinniyo dib dambaysa dhibi noo keeni mayse bimacnaa yacni halkaasi waxa weeye waxay tusinaysaa in loo baahan yahay jaarku hadduu ku dhibo inaad adiguna dhib ka horgeynin waxaa loo baahan yahay walaaliil waxaynu ognahay maanta jaararkeenna runtii dhibo fara badan baa ka jira xagga ixsaanka iyo xagga samafalku waa ku yaryahay qaarna waxaa laga yaabaa nolosha ugu sarraysa inay ku nool yihiin oo nuso saacahoodiiy waxa yaray cuncunayaan iyo waxay daga samaysanayaan inay yacnii dee ay fooqhayrulcaadi tahay laga yaabo kuwana saddexda miil ku xigaana inaanay helin oray haddana iska warhaynin taa waxa weeyaan walaalayaal waa in jaarku isxaal ogaadaa oo la ysu samafalaa waxaynu ognahay jaararka maanta dhibtiga iyo saldhigyada magaalada hargeysa maanta ku yaala waxa ugu badan ee ay qabtaan ama dacwadaha ugu badan ama hawsha badan ay ku jiraan waa reera islaynaya iyo jaar islaynayo ayuunbay ku dhex jiraan ama saldhig walba haddaad soo marto jaar islaaye oo lasoo duubay oo la wada xidhay ayaa ku jira waxyaalaha ugu badan ee ay isugu yimaadaanna waxaa ka mida ciyaal baa islaynaya dabeetana islaam waliba iyo inan waliba dhinaceeda ayay ka soo raacaysaa taasina mid habboon maaha walaalayaal ayaga caqli isuma geynin waxa habboon in la heshiisiiyo in la tilmaamo inay walaal yihiin inaanay weligood kala tegaynin inay jaar yihiin in loo caddeeyo wixii dhibaatibaadana dhexda inta la gasho la wada xallisho ayaa habboon laakiin caruurtii bilcaqliga in dadkii waynaa bilcaqli noqdo oo ayaguna ay soo raacaan ay soo dabagalaan waa runtii midaan habboonayn taana aad iyo laxaad in looga digtoonaado ayaa habboon markaa walaalayaal waxa weeye jaarka in dhibtiisa qofku uu ka dambeeyo wax alliyaaliyo wixii uu heli karaa u hidin karaana u hidiyo wixii dhibee ka soo gaadho jaarkiisa kaga timaadana runtii inuu ka dulqaato ayaa habboon waayo khayr fara badan ayaa uu ka helaya qodobkii walaalayaal saddexaad ee ahaa runtii xadiidka nebiga sala allah alay slam inoo tilmaamay ee ahaa jaarka in martida la maamuuso waktigu waxaad moodaa inaanu inoo saamaxaynin waxaanuun runtii kelmad yar oo aan kusii tuuri lahaan waxa weeye in runtii wixii marti ahee inoo timaadana runtii aad iyo laxaad loo soo dhoweeyo weji furan lagu qaabilo qalbi dabacsan lagu qaabilo hadal wanaagsan lagu qaabilo xaqa uu leeyahay isagana la maryo ayaa habboon siiba runtii dumarka waxaa halkaa ka sii khuseeya oo aan runtii odhan lahaa iyadoo marti dheera ciddii markaa ruuxa dumara ehelkeeda ehelka ninka wixii uga yimaada inay aad iyo laxaad u soo dhowayso ay qadariso siiba waalidkii iyo markaa dee dumarka kale ee markaa xagga ninka ka soo jeeda waa laga maarmaan waxaa kaloo runtii laga maarmaanoo dumarka usii habboon ubadka loo keeno ama dadka markaa gurigooda kula nool ee aan ubadkooda ahayn inay aad iyo laxaad ugu soo falaan baa wanaagsan inay ilmahooda ka hormariyaan baa wanaagsan wax alliyaaliya wax kastoo ilmahooda siinayaan amaba ay ku tarayaan inay kana ku taraan ay uga badiyaan ayaa runtii wanaagsan halkaa waxaa ka dhasha runtii xiqdi fara badan waxaanay tustaa uun duwanaagga ruuxa dumara iyo xumaanteedumay tusisaa in badan baa runtii macruufa oo sheekada la yaqaana ruuxa dumari hadday ubadka loo keenay iyo dadka loo keenay ubadkeeda kalama digto waxay tusinaysaa duwanaageeda iyo qiimaheeda haddii ay se kala fadisho oo ay kuwana meel yar wuxugu tuurto kuweedana ay gudaha soo gashato amaba xilli kasta kuweeda wax siinaysa iyo wax kasta usoo iibinaysa kuweeda kuwa kalena aanay ku darin haddii awood u leedahay runtii waxay tusinaysaa xumaanteeda taana runtii intaa ayaan kaga soo gaabinaya waxaan runtii qodob yaroo kale ayaana iyadana mawduuca ka yar baxsan baa runtii iyadana idinku baraarujinaya xagga dumarka ku yar badan waxaa runtii jirta oo qaabo fara badan oo aan odhan karo runtii waa tuugo casriyaysan ayaa iminka soo baxday oo dumarka runtii lala dhex qaadaya ayaa jira dhowr weji ayay leedahay midii ayadu dee waa tan hay-adaha iyo lacagaha dulsaar kale iyo waxaasoo taa iyada muddo badan baa laga hadlayo iyada hadalkeeda u bambixi maayo mid kale ayaa jirtay oo dad xarfaanahoo dabadaha inooga yimi oo dadka konton dollar ka ururin jiray dabeetana odhan jiray afar qof baad keenaysaa kambaniyaan idinku xidhaynaa waxbaa ka iibinaysaa afartaa markaad keento kontonkaagii qaado halaa ka bax yacni wax soconaya unoo kontonkaa qof iyo dadkaa dhexdooda laga baayac musharaynayo ayay ahaydoo runtii taa markii laga hadlay waa ay iska daba yaraatay waxaa jira haddaba runtii mashruuc iminka aad iyo laxaad magaalada uga socda aan filayana inuu xaggaa gacalibaax iyo niyu hargeysa uu ka soo bilaabmay aad mooddo magaaladana runtii iminka inuu ku dhammaanayo waana dumarka dhexdiisa waxa weeye dumar le lacag baanu ururinaynaa lagu shaqaynaya toddoba boqol baa laga qaadaya ama kun dollar baa laga qaadaya ama kun iyo shan boqol baa laga qaadaya waxaa la leeyahay toddoba boqolkii keenta bil walba boqol bay qaadanaysaa qofkii kun dollar keena boqol iyo konton faa'iidaa ayuu qaadanaya lacagtiisa goortu u baahdana waa uu qaadanaya dadka noocaasa qof qura oo sheegaya qofkaa lacagta qaadaya arkay ma jiro heshiis lala gelayaa ma jiro qoraal la kala qoranayaa ma jiro ragna shaqo kuma le waxaa laidhi waa dumarka dhexdeeda taas macnaheedu waxay tahay marka ay noocaa tahay inaad qofkii arkaynin wuxuu ka shaqaynaya aanad arkaynin qoraal iyo damaanad lacagtaadu aanay lahayn sideed ku dhiibaysaa waa sidee saad ku dhiibaysaa waa sidee midda labaad qaabkanay u shaqaynayaan ay faa'iido u bixinayaan waa qaaba khilaafsan adduunyada qaabka looga shaqeeyaba bangiyaalka ribada bixiya bangiyaalka ribada bixiya adduunku ee dulsaarka bixiya boqolkiiba shan iyo bay bixiyaan boqolkiiba hal iyo boqolkiiba afar iyo boqolkiiba laba iyo iyo sanadkii bixiyaan laakiin boqolkiiba labaatan ama boqolkiiba afar iyo toban in la bixiyo wax khasaaro ana ma arkaysid la yidhaahdaa waa waxaynaan garanaynin meel alla meelay ku salleedahay keliya markaanu ka fikiray arrinkaa waxa inoogu muuqday uun in dadkanu lacagtooda la isugu celinayo dee waatan soomaalida inaan waxba iska hubsanaynin siiba dumarka aanay waxba iska hubsanaynin in waxaan la isugu celinaya lacagta kuwan dambe laga qaadayo kuwii hore la sii siinayo marka ay dabeetana sidaa loo cawarana in hadhow la waayi doono ama meel alla meel loo raacaya aana jirin cid alla cid loo raacayaana ma jirto marka waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo laxad arrinka ha looga fejiyo islaamku wuxuu yaqaanaa qof aad garanayso inaad lacag u dhiibto inuu lacagtaa ku shaqeeyo khasaariya faa'iido wixii ka soo baxana aad kala qaybsataan in laba xooleeyo waa isku darsataanoo ku sharaakowdaanna wuu yaqaanaa oo midkii ku shaqeeya ama aad qof kale u dhiibataan laakiin lacagtaa aanad arkayn in xashiishad lagaga bayac mushtaraynayo in khamri lagaga bayac mushtaraynayo ma war baad u haysaa lacagtaadii mar haddaanad wax alla wax laga shaqaynaya ogeyn mar haddaanad qofka loo dhiibaya aanad arkaynin taana waxaan leeyahay dumarka ku jira ha iskaga baxaan lacagtoodina ha doontaan wixii hore ogaan la'aan iyagoon ogeyn ka dhacayna cafa allahu cama salaf inta kalena waxaan odhan lahaa ha laga digtoonaado ha la isgaarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله جزاه الله خير الجزاء آن شيخ إلهي كبال مريم محاضرة قيمة بدن لبا سؤالات بقى إن شاء الله شيخ عن ويدين دونا دي لها يداهو sheekha innagoo umahadnaqayna waxaynu weydiinaynaa su-aal waxay tahay su-aasha la soo qoray ee gabadhu waxay leedahay inan yar oo carruurteeda la ilmaabtiya oo aan la walaalahayn laakiin inaabtigooda ayaan soo koriyey isagoo yar iminkana waa qaangaadhay waana isla yar cadilanahaye xaalku siduu noqonayaa nin yar buu ahaa oo aan runtii soo xanaaneeyey qaangaadhna waa gaadhay iminka miyaan ka xijaabanaya iyadoo dhib badan iga haysato su-aashu waa taa taas insha allahu tacaala
alxamdulilah rab alcaalamiin runtii waa la yaqaanaa dee ragga intii maxaarima ee ruuxa dumar ee aanay ka xijaabanaynin marka haddii aanay ilmaha naaska jaqsiinin ruuxa dumar intii uu yaraa uu laba jir ka yaraa hadday naaska jaqsiisay oo carruurteeda uu naaska la jaqay inkastoo inay soomaaliya arrinka aqoonin waa wax runtii dee maxaarimteedu ka mid noqonaya haddii kale maxaarimteeda ka mid maaha ilmahaasi ee waa inay ka xijaabataa sidaa ragga kale ajaanibtaaba ugu xijaabanayso
jasaahu allahu khayran su-aasha kale waxay tahay waa su-aal runtii iyaduna markaasi waxay sheegaysaa nin muslina ayaan dilay nin gaal ah waxa uu ku dilayna may ahayn diin iyo ilaahay dartii waxay arrin dhaqaale ilaahay ma u qabsanayaa qiyaamaha ninka uu dilay ee uu ku dilay dhaqaalaha weliba ninkana uu gaal ahaa
runtii gaaladu waa dhowr qaybood bay u qaybsantaa gaalka runtii furan in la dilo ee qofka ay u banantay waa gaalka xarbiga ee aynu dagaalamayno dagaalku inaga dhexeeyo gaalka mucaahadka ah ee runtii ama muddada aynu leenahay ama musta'manka ah ee inala jooga ama yacni ogolaansho aynu inagu ogolaanay ku soo gala isaga kaa dhaqaale iyo dhaqaale darre midnaba in lagu dilo ama lagu waxyeeleeya ma bannaana